isu soo bax allabari roobdoon ah oo maanta lagu qabtay barxadda masaajidka jaamiya ee magaalada mandheera boqolaal shacabka reer mandheera ah iyo culummada ismaamulka ayaa ka soo qaybgalay roobdoonka ugu horeyn culummada ayaa bulshada ku baraarujiyey alla kacabsiga waxa ayna bulshada u dardaarmeen in la iscafiyo oo la isu naxariisto xilligan adag waxaase yidhi rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii yidhi dacadayd in la aqbalaan rabaa yidhi wuxuu dhahay waxaad cunayso wanaaji adyib madcamaka wanaaji waxaad cunayso waxaan cunayna aan iska fiirino waxaan cunayna aan ogaano waxaan cunayna aan niyadeena suubisana waxaan cunayna inaan rabbi la hor istaagi doono nala warsana aan ogaana waxaan waxaan samaynayna oo dhamaala waa nala warsana laakiin usii daran maadaama ducadii alla aqbalkii cibaadadiiba ay ku xiran tahay inaad maatay ay ducadeena la aqbala in aan wax wanaagsan oo dayiba aan cunno dayibkaasayta aan raadsano niyadeena wanaajino oo aan ilaalino ilaahayga raxmaanka ahay aan ka cabsanno walaalayaal waad ogtiin waxyaalka aan soo marnayna ilaahay aan u tawba keenno aan iscafino sheekh waalga culamada ku celcelisa aan iscafino arrintaas inaan ka harno diyaar ma u nahay reer madheer haddii aan nahay ilaahayow xaaraantaa naga kaafi ilaahayow xaaraantaa naga kaafi ilaahow xaaraantaa naga kaafi middaas waa mid mid labaad dulmiga reer madheer haddii aan nahay aad ayaan isu dulminaa aad ayaan isu dulminaa waxyaalaha waxna marka madaxnimada loo raadinaya qaar waxaa ka mid ah in dadka la dulmiyo xaqooda loo diido la hor istaago oo ninkii marka madaxa uu ka dhigto ruux ummadda laheyd inuu ka dhigto wax isaga uu leeyahay yacni marka uu ka dhigto madaxnimadaas inuu dadka ku garaacayo oo dadka u dulmiyo labadaas arrimood ayaana haysata labadaas haddii aan ka towbad keenno oo aan ka soo noqonno oo ninkii madaxda ummadoo dhan u sinnaado kii la dhashay iyo kii dhalay iyo kii jiiraankiis ah iyo ummaddii kale ay u sinnaadaan barwaaqi iyo nabadgelyo ayaa la helahayaa waxaan aragnay islaan qada karsanayso nin u imaaday ood yidhi qaraabo ah waa bahana wax isii wax kuumaha ina dhaafay tiri guriga hoos galbeedkii duhurkiyaad fadhiistay cuntadii ay ilmaheed iida soo reebeen oo banaanka ku shubi rabtay eri banaanka aad siin rabtay ninkii fadhiya ay ku ay agtiis soo dhigtay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun walaalayaalow aan usu naxariisanna masaakiintaan u naxariisanna masaakiintaan u naxariisanna ilaahay waa noo naxariisanaa ugu dambayn culummada ayaa banaanbaxii roobdoonka kusoo gunaanuday duco ilaah noo naxariisa ilaah noo naxariisa ilaahayow rabbi noo naxariisa waayeelaha iyo asharaafta iyo muuminiinta iyo masaakiinta bahaaimta fadligooda ilaah noogu naxariisa ilaah qur-aanka fadligiisa ilaah noogu naxariisa ilaah rabbiyo ilaah rabbiyo noo naxariisa ilaah noo naxariisa ilaah noo naxariisa ilaah naxariistaadaan rabnaa ilaah noo naxariisa ilaah raxmadaada waasacaan rajaynaynaa ilaah noo naxariisa ilaah kaama quusanayna ilaah noo naxariisa ilaah kaama quusanayna ilaah noo naxariisa ilaah ilaahay kale ma rabno ilaah noo naxariisa إله إله كلمة رجينا إله إله رجينا إله نور نحرس اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اللهم أغثنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا عبد غفار عمر إبراهيم عبد غفار هبي ورباهنتا استا اسمام الكمندرة